Isbitaalka deegaanka Duxulay ee gobolka Galgaduud ayaa laga bilaabay dhismaha qaybta hooyada iyo dhallaanka oo lagu soo kordhinayo, waxaana si isku tashi ah u dhisay bulshada deegaanka. Qaybta cusub ee lagu soo kordhinayo isbitaalka Duxulay ayaa waxaa baahi weyn u qabo haweenka iyo carruurta deegaanka oo markii hore aan haysan goob si gaar ah loogu daryeelo. Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka Duxulay ee u istaagay dhismaha qaybta hooyada iyo dhallaanka ayaa ka waramaya hawsha ay bilaabeen.
Fayska labaad oo hadda la dhagax dhigay waa qaybtii hooyada iyo dhallaanka afar qol iyo barando iyo laba musqulood ayuu ka kooban yahay. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhalinyaradii arrintaa isku soo xilqaantay ee ka shaqaynaysay waana runtii damqasho muuqata waxay isku dayeen in isbitaalkan isagoon shaqadiisu socon oo gaab uu galay runtii inay ka shaqeeyaan oo dib loo soo nooleeyo oo dayactir lagu sameeyo qaybo badan oo ka mid a haddana waxay noo bilaabeen qaybta aan maanta joogno.
Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Duxulay ayaa si wadajir ah u sheegay in ay baahi weyn u qabaan qaybta hooyada iyo dhallaanka, isla markaana kaalintooda ay ka qaadan doonaan.
Dadka Muslimiinta caadadoodu waxay tahay meel kastay joogaan inay isu kaalmeeyaan, inay isu gargaaraan, in qofkii haddii ilaahay kuu roon yahay aan wax qabsan karin wax lala qabto waa naga kala dhiman tahay waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka inuu naga taageero isbitaalka.
gabdhahayagu meelahaas dhexay kusii dhiig bixi jireen oo ku umuli jireen oo ku dhiman jireen haddana waxa weeye kalkaaliso baa noo joogta waa keensanaa waa waxbay noogu caawisaa qofkii maxay taha dhaawacmaan ka tolannaa ilmaha bukaanka maxay tahay uga siyaadsanaa wixii kale oo maxay tahay aan tahli weynana waa gudubsanaa waxaan qaban dariyo waxaan ku darsan karna waa ku darsanaynaa gudoomiyaha deegaanka Duxulay Cilmi Axmed Jabuuti ayaa bulshada deegaanka ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha isbitaalka oo isbitaalkaas afartan iyo shan kilomitir ayuu caado u jiraa afartan iyo shan kilomitir oo oo ayada ka jirta qorax soo baxana wax isbitaala male waa boqol kilomitir oo isku wareega oon wax caafimaada oon Duxulay ahayn aan lahayn sidaas calaaligeed waxa weeye waa isbitaalka la dhihi karo nolol ummad tiro badan ayuu noloshooda qayb ka qaadan karaa isbitaalka marka maanta meesha uu marayo waa wareeggii labaad si dadka ay u helaan caafimaadka adeegga guud ay u helaan waxaan marka aad iyo aad aan u codsanaynaa ganacsatada walaalaheenna hadday dalka joogaan hadday dabadda joogaan ee naga caawiyey ama hadda ka bacdi naga caawinaya waa uga mahad celinaynaa waan soo dhoweynaynaa waa u sadaqo waxaan leenahay walaalayaal waa dadkiinni oo aad kaabteen ood caafimaadkoodii gacan ka siiseen wasaaradda caafimaadka galmudug waxay og tahay deegaanka doctor cabdikaafi cabdulaahi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee degmada cadaado ayaa dhankiisa ballanqaaday in wasaarad ahaan ay kaalin ka qaadan doonaan horumarinta caafimaadka deegaanka duculey duculey baahida ka jirta ee caafimaad inaysan haysanin adeeg caafimaad ee ku filan waxyaalo yaryar oo aas-aasi ah oo ay ka qabata ayaa jirta deegaanka wasaaradda caafimaadka oo ay ka mid tahay qaybta nafaqada caruurta iyo tallaalka laakiin caafimaad intaas ka baaxad weyn oo ka ballaaran ayuu u baahan yahay deegaanka ducoley runtii waa deegaan dee ka fog xarun caafimaad waxaa ugu dhow cadaado ayadana waxay u jirtaa in ka aga dhow konton kilomitir sidoo kale waxaa ku xeeran deegaano aad u badan oo dad tiro badani ay ku nool yihiin oo iyaguna caafimaad iyo daryeel u baahan waxaan maaragtay wasaaradda caafimaad ahaan insha allahu garab qayb ka qaadan doonaa horumarka caafimaadka deegaanka ka socda qaybta cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka deegaanka duculey ee gobolka galgaduud ayaa marka la dhammaystiro dabooli doono baahidii dhanka caafimaad ee ka jirtay deegaanka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka